bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka caalamka ee rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobada haddii allah uu dali raalle ka noqdo warka aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid a ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ayaa sheegay in dowladdiisu ama xukuumaddiisu ay xoogga saarayso la dagaalanka musuq maasuqa madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug ayaa saxiixay mashruuca hortabin u leh dhismaha dowlad goboleedkaasi mas-uuliyiin hordhac u ah ama qabaqaabada doorashada xildhibaanada ka soo gelaya gobolka gedo ayaa sii gaaraya ama ku qulqulaya magaalada garbahaare iyo xaruntu ah gobolkaasi ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ayaa burburiyey fariisimo ay argixisada al-shabaab ku lahayd gobolka shabeellada hoose deegaana ka tirsan waraadka dibadda warkaad kula socon doontaanna waxaa ka mid ah duufaanno xoog badan ayaa waxaa markaasi ay ku dhufteen qaybo ka mid ah dalka filibiin hagaag dhegaystayaal mar kale subax wanaagsan halkani waa raadiyo muqdisho waa subaxaada taarikhdu waxa ay ku beegan tahay kowda bisha kow iyo tobnaad sannadda labada kun iyo labaatanka warkiyo faahfaahsan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ayaa sheegay in markaasi xoogga ay saarayso xukuumaddu la dagaalanka musuq maasuqa xilli uu kormeer ku samaynayey hay-adaha maaliyadda ee dalka xasan yuusuf cali ayaa sii faahfaahinaya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble oo kormeeray wasaaradda maaliyadda bangiga dhexe ee dalka iyo dekedda magaalada muqdisho ayaa tilmaamay in xukuumadda ay sii dardargelinayso qorshayaasha ka dhanka musuq maasuqa iyo ku-tagrifalka hantida iyo awoodda dowladnimo ra-iisul wasaaraha ayaa kulamo kula yeeshay madaxda iyo mas-uuliyiinta hay-adahaasi goobahooda shaqo isagoo ka dhagaystay warbixinno ku saabsan hanaanka hufnaanta maaliyadeed ee adeegyada ay u hayaan shacabka soomaaliyeed sidoo kale ra-iisul wasaare rooble oo dul istaagay tallaabooyinkii horey loo qaaday ee ka dhanka ahaa musuq maasuqa ay ka mid ahayd in sharciga la horkeeno mas-uuliyiin dowladeed oo ku eedeysan xatooyo xoolo dadweyne ayaa sheegay in lasii xoojin doono tallaabooyinkaasi iyagoo xukuumadda ay ka go-an tahay dhowridda ammaanada ay u hayaan shacabka soomaaliyeed ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa kula dardaarmay madaxda iyo howlwadeennada ilaha dakhliga dalka in ay sii xoojiyaan howlahaasi iyo dardaaranka ay xukuumaddu usoo jeedisay islamarkaana lasoo gabagabayn doono dadka ku howlan hantida dadweynaha inay xadaan
madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye ayaa saxiixay mashruuca hortabin u leh dhismaha dowlad goboleedkaasi galmudug axmed cumar munyeeh ayaa ka warramaya munaasabad ku qabsoontay madaxtooyada galmudug ayaa madaxweynaha galmudug mudane axmed cabdi kaariye qoorqoor uu ku saxiixay sharciyo muhiima oo kale ah sharciga maareynta deegaanka sharciga hay-adaha sharciga dhismaha booliiska iyo sharciga dowladda hoose shuruucdan waxaa soo diyaariyey wasaaradaha kale ah deegaanka qorsheynta amniga iyo wasaaradaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladda hoose munaasabadan waxaa ka qayb galay madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug guddoomiyaha baarlamaanka guddiga joogtada ah ee baarlamaanka xubno ka tirsan labada gole garsoore la taliyaal iyo weliba howlwadeenno ka tirsan madaxtooyada madaxweynaha galmudug waxa uu golaha baarlamaanka iyo wasiirada galmudug ugu mahadceliyey ansixinta sharcigan
aada iyo aada qiimo badan lagu fadhisa oo lagu meel marinayo ama lagu saxiixayo shuruuc ama shuruucdii ka timid baarlamaanka ay meel mariyeen oo runtii hay-adaha iyo dowladda galmudug u ah tiirdhexaad waxaan u mahadcelinaynaa gudoomiyaha baarlamaanka iyo dhammaan guddoonka baarlamaanka iyo baarlamaanka sharafta leh sida ay waajibaadkoodii u guteen shuruucdii ka timid xukuumaddan ay u meelmariyeen iyagoo ku dadaalay sidii guddoomiyuhuba sheegay inay mariyeen broseskii saxda ahaa habraacyadii iyo akhrinintii loo baahnaa waxaan rabaa sidoo kale halkaan uga mahad celiyo wasaaradihii soo diyaariyey sharciga sida dhaqsaha leh muddada kooban iyo guud ahaan xukuumadda oo iyaduna ka gudatay waajibaadkeedii hay-adaha dowladda galmudug waxay ku dhisan yihiin sharci waxayna ku shaqeeyaan sharci haddii aynan shuruucdan muhiimka oo kale dhammaan hay-aduhu aynan meel marin shaqadu waxay noqonaysaa mid aan ku fadhin sifo sharciya saas darteed inay hay-aduhu shuruucdii u muhiimka ahayd oo ku shaqayn lahaayeen lagula xisaabtami lahaa si sharciga shaqada loogu wadi lahaa lagu qadarin lahaa hay-adaha oo lagula macaamili lahaa sidaanoo kale in lasoo diyaariyo aad iyo aad baan u dhiiragelinaynaa waana ku ammaanaynaa wasaaradihii soo diyaariyey si dhaqso ah iyo wasaaradaha soo haddaba soo wada oon ognahay in in badani ku jirto diyaargarowgii ugu dambeeyey waxaa noo ballanaa dhismaha hay-adaha dowladda iyo sharcinimadoodaba inaan dhidhibada u aasno taana gacmaha iska qabsanno wadana meel marinno waxa aan ku shaqaynaynaan ay noqdaan sidii dowlad wanaagga iyo dowladnimada ahayd sharci la ansixiyey la meelmariyey ku fadhiya
waa hagaag dhegaystayaal madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariyo qorqor ayuu ahaa warbixintii axmed cumar munyo ayuuna u dembeeyey codkaasi qabanqaabo ku aadan soo doorashada xildhibaanada ka soo gelaya dowladda federaalk ee soomaaliya gobolka gedo ayaa laga dareemayaa magaalooyinka waaweyn ee gobolkaasi iyadoo xubno markaa mas-uuliyiina oo hordhaca u ah markaasi ololahaasina lagu soo dhoweeyey magaalada garbahaare cumar cayduruus axmed ayaa ka warramaya
gudoomiyaha gobolka gedo mudane maxamed oo ah cusmaan nuur xaaji ayaa shalay soo gaaray garoonka diyaaradaha magaalada baardhale ee gobolka gedo waxaa qayb ka ahaa wafdiga gudoomiyaha gobolka mas-uuliyiin ka tirsan maamulada degmooyinka gobolka guddoom xogeenka koowaad ee maamulka gobolka iyo sidoo kale siyaasiyiin kasoo jeeda gobolkan wafdiga guddoomiyaha wuxuu hordhac u yahay qabanqaabada doorashada halkan ka dhici doonta oo qaybta labaad ee dowlad goboleedka jubbaland magaalada labaad ay ka dhici doonta oo ah magaalada garbahaare magaalada garbahaare ee xarunta gobolka gedo ayaa maalmihii ugu dambeeyey isku diyaarinaysay qabanqaabada doorashada xildhibaanada dowladda federaalka ku matali lahaa deegaanada dowlad goboleedka jubbaland gaar ahaana gobolkan gedo dowladda federaalka iyo sidoo kale dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ayaa dhowaan ku heshiiyey in magaalooyinka kismaayo iyo garbaharey ay ka dhacaan doorashooyinka xildhibaanada golaha baarlamaanka dowladda federaalka iyadoona safarka shalay guddoomiyaha gobolka uu ku caddeeyey islamarkaana uu sheegay inay tahay bilow islamarkaana wufuudda iyo madaxda dowladda federaalka iyo sidoo kale kuwa dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka gaar ahaana jubbaland iyo ergooyinka ka qaybgelaya doorashadaasi ay kusoo dhaweynayaan islamarkaana muhiimadda safarkooda ahayd sidii ay magaaladan uga hirgelin lahaayeen doorasho xor iyo xalaala islamarkaana deegaanka dadku ay wada sinaan lahaayeen cumar cayduus axmed raadiyo muqdisho magaalada garbahare ee xarunta gobolka gadow
ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ayaa burburiyey fariisimo ay argixisada al-shabaab ku lahaayeen deegaano ka tirsan gobolka shabeellada hoose howlgalka oo ahaa mid qorshaysan islamarkaana ciidamadu ay ku qaadeen goobo ay isku abaabulayeen maleeshiyaadka argixisada ee al-shabaab ayaa waxaa laga fuliyey deegaanka leego ee gobolka shabeellada hoose oo dhanka waqooyiga kaga beega degmada wallan weyn ee gobolkaasi howlgalka ayaa waxaa si wada jira u fuliyey ururka afaraad ee guutada lix iyo tobnaad ee kumaandooska danab iyo ururka lixdan iyo afaraad guutada toddobaad ee xoogga dalka soomaaliyeed qaybta lixdanaadna qayb ka ah waxaana la burburiyey fariismo dhowr ah oo maleeshiyaadka argixisadahi ay lacago baada kaga qaadayeen dadka shicibka ah ee ku nool deegaanka iyo gaadiidka dadweynaha ay isticmaalaan waddada intii oo howlgalka ciidanku markaa halka ka socday waxaa gacanta ay ku dhigeen mootooyin ay nabadiidka argixisadahi u isticmaalayeen miinooyinka sida uu ku soo warramayo wariye ka tirsan idaacadda ciidanka qalabka sida oo ku sugan deegaanka waxaana markaa haatan ciidamadu ay sii baacsanayaan maleeshiyaadkii halkaa ka baxsaday qaarkood oo markaa dhulka hawdka ah u cararay ciidamada ayaa markii ay burburiyeen fariisimahaasi waxa ay bilaabeen baaritaano joogto ah oo lagu xasilinayo ammaanka degma deegaanka leego iyada oo markaa dadka deegaanka ee dhibaatada argixisadu ay ku haysana ay saraakiisha ciidanka hogaaminaysa ay u sheegeen inay xasilooni markaa ku joogi doonaan oo cadowga laga dulqaaday magaalada jawhar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe waxaa ka socota diyaargarowga doorashada guddoonka baarlamaanka hirshabeelle xilli maalnimadii shalay la dhaariyey xubnaha cusub ee baarlamaanka maamulkaasi cabdiraxmaan wadani ayaa qadka telefoonka ee jawhar ku jira wadani
aad iyo aad naga si howlaha ka socda jawhar
dowladii hore ee gobolka shabeellaha dhexe wuxuu maalnimadii lagu dhaariyey xubnaha baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka hirshabeelle kadib islamarkaana ay doorteen guddoon kumeel gaar ah iyagoona si kumeel gaar ah qofka ugu daa weyn ugu doortay xildhibaan maxamuud siyaad barqadle oo ka mid ah isna oo ka mid noqday golaha baarlamaanka labaad ee hirshabeelle kadib golahu waxa ay sameeyeen in guddoonka cusub ee sida kumeel gaarka ah loo loo doortay in uu magacaabay guddiga diyaarinta doorashada guddoonka baarlamaanka labaad ee hirshabeelle intaasi kadib magaalada waxaa ka socda qabanqaabada doorashada guddoonka baarlamaanka iyadoona sidoo kale ay socdaan kulamo ay qaadanayaan musharaxiinta u tartamaysa kursiga guddoomiyaha ku-xigeenka ku-xigeenkiisa saddexda mas-uul ee ugu sareysa kuraas guddoonka baarlamaanka dhaqdhaqaaq aad weyn ayaa laga dareemaya magaalada oo ku aadan doorashada guddoonka iyo weliba cidda madaxweynaha iyo weliba ku-xigeenkiisa
waa hagaag aad baad u mahadsan tahay wadani dabcan waxyaabaha ka socda jawhar wararkeenna ayaad kula socon doontaan sidoo kale barayna bulshada ayaad kaga boga doontaan xogaha doorashooyinka iyo dadaalada halkaa ka socda beeraleyda gobolka bakool ayaa waxaa soo food saartay cabsi la xidhiirta in ayaxa oo gobolka shabeellada dhexe deegaana ka tirsan soo gaaray uu markaa dhibaato u geysan karo iskuduwaha wasaaradda beeraha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa gobolka bokool ku sugan waa maxamed axmed macalin waxa uuna markaasi ka warramay dhibaatada ka taagan deegaanka iyo cabsida laga qabo in ayaxu uu cagta mariyo dalagyadii ay beeraleydu soo saari lahaayeen
roobabka ay ku da-een gobolka bokool degmooyinshay ilaa hodur soonaje ilaa tiyeglo way wahaa boqolkiiba siyeetun rooba mare roobkaas oo andeersanaayn dana awgee jid een hanu andeerin ilaa kaasay oo rabuur ii kaasin hanu andeersanaayn roobka ku yidhi intan hata beer falaa la bilaaway beer gooyma beer falaa la bilaaway beeroogii hadda abaayam iska abuursho falaa la bilaawahay marka roobkana hadda ilaayaa hata ada boqolkiiba siyeetun haata hose roob robaadkii wala akadaay roobka dhow dadka beeralayda xilligaani beeraha inta badan mala tacbaday maadaama aad sheegtay in inta badan roobabkii ay si fiican ay u da-ayaan oo dadka rajadoodana si ay tahay in badan waxaan ogeyn dad badan inay beeraha xilli hore ay iska daayeen abaaro kusoo noqnoqda iyo deegaanadii ay kusoo barakaceen marka hadda maxaa lagu tilmaami karaa beeralayda ilaa iyo xeerka ay gaarsiisan yihiin dadka beeraha tacbanaya dadka oo beeralayda hadda abuursho roogsado an badan yihi dhanaa weejid haddii laku reeba marka boqolkiiba siyeetun haataw wada roob yaa dhowi roobabkaas oo hadda sidii sanadkii hore haayan andeesanaayn waana hata abuurhoraadkii abuurshii habahi yaa jaraan gobolka boqol gaar ahaan degmada hodur ilaa tiyeglow inta dhatiyo ilaa eedbada iyo dhatan dhirinta badanaato rooba kudaa rooba dhowi marka roobkaas oo dadka beeroley hata rajo eedan geliy dadkii naba ahagan hatan lamaadan degma amba sideedan degma oo oo eedbarda iyo tiyeglow iyo hudur rajo geliyey beer fal haddan diyaar garooyin marka maadaama sanadkii horena beero roob iyo batawasad haata wahaay sanadkan hata roobkii isoo dhowayn hata abuur hata baahi abuurka dilay falka jaraan haddii nag helaano roob dambe kala helaan ilaahay marshii hadi kolley mayling ma leeyay ani ada sanadkii hore dhaamas laakiin may hata wala jeebaa jara arrimaha kale oo awyara goobta mulaha sheegay
halkaad warkaa kala socotaan dhegeystayaal waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya akhbaaraadkii gudaha ayaad dhegaysanayseen bal markaana qodobka waa qodobada warka dibadda faahfaahin dheeraada ayaa ka soo baxaysa dhulgariirkii xoogganaa ee ku dhuftay maalintii jimcaha waddanka turkiga ee geysay khasaaraha iyadoo khasaaruhu sii kordhayo kooxaha gurmadka ayaa weli waxa ay gacmaha kula jiraan burburka ay geystay dhulgariirkaasi ba'naa ee ku dhuftay qaybo ka mid ah waddanka turkiga maalintii jimcaha iyadoo ilaahay haatan dad aad u badan ay markaasi kooxaha gurmadku ka soo saareen burburka hoostiisa waxaa dhulgariirkaasi uu ka dhacay aagga xeebta ocean c badda lagu magacaabo iyada oo markaa meelo ka mid a sidoo kale waqooyiga oo waddanka griiga uu markaa ka dhacay dhulgariirku ama uu saameeyey jasiiradda lagu magacaabo samos ayaa ka mid a goobaha dhibaatada oo ay iska soo gaarta dhulgariirka waxaana guyaraantii u geeriyooday burburka ama duufa waa dhulgariirkaasi soddon iyo sagaal qof halkaasina waxaa sidoo kale dhaawacyo ay soo gaareen dad siddeetan bo waa siddeed boqol ka badan gobolka lagu magacaabo ismir ee dalka turkiga oo ka ah marka gobolka saddexaad ee ugu weyn dalkaasi ayaa ka mid a goobaha sida aadka ah saamaynta ugu yeesha dhulgariirku oo khasaaraha ugu badani uu ka dhashay waxaana uu ahaa markaa dhulgariir baaxaddiisu weyn tahay oo halbeegiisu lagu qiyaasay lix dhibic lix cabirada lagu qiyaaso baaxadda uu leeyahay dhulgariirku aruurnimadii sabtida ayaa dadweyne markaasi eegayey habka ama dhibaatada halkaa ka dhacday waxa ay arkayeen carruur yaryar oo laga soo saarayo burburka dhismayaashii dheerdheeraa ee magaalada ama gobolkaasi ismir ee dhulgariirku uu ka dhacay waxaana ilaahay haatan soconaya gurmad loo fidinayo dadka dhibaatadu ka soo gaartay dhulgariirka xooggan ee ka dhuftay ama ku dhuftay galbeedka dalka turkiga ugu dambayntiina duufaan xooggan ayaa markaa lagu soo warramaya in ay ku dhufatay dalka filibiin duufaantaasi lagu magacaabo goonia ayaa noqonaysa tii ugu dheerayd ee sanadkan aynu ku jirno ku dhufata meelo ka mid ah oo waddanka filibiin taasoo ku socota xawowli markaa gaaraya laba boqol labaatan iyo shan kilomitir saacaddii ama boqol iyo afartan mayl hay-adda saadaasha hawada ee waddanka filibiin ayaa sheegtay in duufaantaasi ay ku dhufatay jasiiradda lagu magacaabo katanduwanas aroornimadii saaka oo axada duufaantaasi ayaa waxaa markaasi u gudubtay jasiirada kale ee markaasi iyana lagu magacaabo luzon oo ah meel aan sidaa uga fogeyn magaalada caasimadda waddankaasi ee manila qiyaasii dad tiradoodu ay markaa ku dhowdahay hal milyan oo ruux ayaa halkaa ka barakacay waxaa kale oo wararku ay intaasi ku darayaan in dadkii ku gurya beelay ay si kumeel gaar ah ay dowladdu markaa u dejisay goobo ha ka baxsan hay-adda saadaasha hawada ee dalkaasi filibiin ayaa waxa ay sheegaysaa in labiyo toban saacadood ee soo socota ay dihi doonaan roobab xoog badan oo loo malaynayo markaa in ay fatahaado isku beddeli doonaan dadka ku nool meelaha qaar ee waddankaasi ayaana digniin loo diray waa hagaag dhegaystayaal warka subaxnimo ee aad kala socoteen radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya inta ayuu ku idil yahay aad baad ugu mahadsantihiin dhegaysiga warka ciddii uu sheegay website-kana radio muqdisho dot net ayay ka daalacan kartaa